أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري رحمه الله حديثكي لحطبنات الأربعون الإمام النووي رحمه الله يا ماتا بلابنا إن شاء الله تعالى حديث كاسي وحا سيدي عادي أنه واحد بانوضينا إن شاء الله لفظي كيسان هرته aan macnaynana af soomaali insha allah can abi hurayrata abi hurayra radia allahu canhu waxaa laga wariyey ilaahay raalli ha ka noqdee ana rajulan inuu nini ana rajulan nin qaala lilnabiyi inuu ku dhahay nebiga qaala wuxuu ku yidhi uu ku dhahay lilnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalama awsinii iwaani awsinii idardaaran idardaaran dardaarnaysii idardaar iwaani qaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalama laa taqdab ha cadhoonin faraddada wuxuu ku celceliyey miraaran dhowr goor marar buu ku celceliyey qaala wuxuu rasuulku dhahay laa taqdab ha cadhoonin rawaahu xadiiska waxaa wariyey albukhaariyu imaam bukhaari raximah llahu fii saxiixihi okay xadiiskan insha allahu tacaala marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa maadaama tarjamada abi hureyren hore aan usoo aragnay inaan cinwaan siino xadiiska cinwaankiisa koowaad waxa weeye annahyu can ilqadabi annahyu can ilqadabi in la reebo uu reebayo rasuulku amba la celinayo in la cadhoodo cadho inuu nebigu sal salama uu reebay cinwaanka koowaad waa kaa cinwaan labaad baan siin karnaa oo ah manhajka nebiga ee tarbawiga ah oon dhihi karno min khasaaisi waxaan ka arki doonaa macnaha xadiiska min khasaaisi manhaj atarbawi linabiy sal slam waxyaalada u gaarka ahaa nebigu markuu dad tarbiyadeynayo sida uu wax u tarbiyadeynayay waxyaalada u gaarka la lahaa nebigu sal slam nin walba jiradiisa iyo cudurkiisa iyo dhibaatadiisuu ka xalinayay oo dadka waanada uu siinayo waxay ahayd waano qofkaas waxa haysta ah markaa khasaaista tarbiyadda nebigay ka mid ahayd calayhi salaatu wasalaam marka labadaa ciwaan baan siinanaa xadiiska okay xadiiska haddaan galno waxaan jeclahay xadiiskan iyo xadiiska labaad baan macnayn doonaa halka saaca isla fadhino maxaa yeeley xadiiskan aad buu kooban yahay ka labaad ee ku-xigana waa kooban yahay ee toddobiyo tobanaad laakiin labada xadiisba waxay cilaaqo la leeyihiin mowduuca ku saabsan akhlaaqda amba tarbiyada ku saabsan dhinaca qofka in la hagaajiyo dhaqankiisa iyo suluugiisa akhlaaqda waxaa loo yaqaano marka insha allahu xadiiska si aan u bilowno kelmad yaroo kooban baan ka oranaynaa akhlaaqda ayaan hore waxaan sheegnay diinteenu inay afar arkaan ku taagan tahay waxaan oranay waa caqiido iyo cibaado iyo akhlaaq iyo mucaamalaad marka diintu waa caqiido waa la rumaysan yahay waa iimaankii waa cilaaqadii iyo xiriirkii ilahi lala lahaa subxana wa tacala waa cibaadadii waxaan saddex oranay waa akhlaaqdii waa dhaqankii waa moralitygi habkii qofka u noolaan lahaa dadka biniaadamka mucaamalaadkuna waa wixii ku saabsanaa sida uu nolosha ula dhaqmi lahaa baayac mushtar marka uu yahay waa shareecadii islaamka waa lowgii islaamka marka afartaabay diinteenu ay ku salaysan tahay marka akhlaaqdu waa rukni ka mid a arkaanta diinta islaamka bal nebigu wuxu sal slam inamaa bucistu liutamima makaarimal akhlaaq waxaaba laysoo saarayba inaan buuxiyaba akhlaaqda yani wax kaleba ilahay imasoo dirinba wuxuu iisoo diray inaan dadka akhlaaqdooda dheeli tiro marka akhlaaqdu waa wax aada u cajiiba oo in la daraaseeyo u baahan maantana jaamicadaha adduunyada waxay ka tahay lecture si gaara loo qaato oo loo bixiyo nadariyaat lakhlaaq aragtiyaasha laga leeyahay tiorikiyada laga leeyahay waxa loo yaqaano moralka iyo akhlaaqda waa waxa maaragta la dhigto siday greeg u arkayeen siday romag u arkayeen siday u arkayeen maxaan ku dhahdaa yuhuuddu say u arkayeen masiixiyadu sida ay u arkaan maanta xadaaradan cusub ee reer galbeedku maa hiya mal akhlaaq akhlaaq maxaa la dhahaa waa in la diraasiyo waa cilmi cilmu lakhlaaq baa dhadaa waa cilmi dhan wadaad muslina oo cajiib ayaa qur-aanka xoog intuu akhriyey ayuu ka soo saaray kitaab dhan oo sideed boqol iyo sagaashan bug ah sideed boqol iyo sagaashan bug kitaab ah ayuu ka qoray wuxuu u bixiyey dastuur akhlaaq fi lqur-aan akhlaaqdu dastuurka ay qur-aanka siduu ilaahay akhlaaqda u dhigdhigay kitaab buu ka qoray jaamicadda serbon ee faransiiska ayuu kaga qaatay doctoraagiisii kun sagaal boqol iyo afartan iyo toddobadii waqti hore kun sagaal boqol iyo kontonkiina dib waxaa u fadhiisatay mashyikat lazhar culimmada waaweyn ee azhar shariif ayaa fadhiistay kitaabkii bay dib u akhriyeen waxay siiyeen kitaabkii kitaabkii waxay siiyeen kitaab waxay u bixiyeen kitaabkii alazhar azhar kitaabkii inay soo saarta ahayd ee adduunka loo bandhigi lahaa islaamku muxuu yahay haddii la dhahdo magacaabaa la siiyey kun sagaal boqol iyo kontonkii markaabaa la qoray oo lagu qoray maaragtay lacag ay bixisay alazharu shariif la daabacay oo maaragtay tobaneeyo kun oo laga daabacay nuskho adduunkana loo kala diray kun sagaal boqol iyo toddobaatankii culamada islaamka dib kitaabka u akhriday waxay dhahdeen lam yu'alaf milahu kitaabkan wax lamida lama qorin marka sheekh weyn oo calaamo isagun ahaayo dhigi jiray jaamicadda alqaahira qeybta daar alculuum oo looran jiray doctor cabdisabuur shaahiin raximahullah isna waa geeriyooday ayaa lagu amray oo afafka aad u yaqaanay inuu turjumo luqad carabi u bedelay kitaabka faransiis buu ku qornaa dadka carabtu ma akhrisan kareen amba mujtamacaadka muslimka af carabi wax ku akhriya dadka muslimiinta adduunka kale faransiiska wax ku qora akhrinayay waa la turjumay kitaabkii markaa waxaa lagu turjumay af carabi kitaabku markuu af faransiis yahay waa la moral du coran saasuu u qoran yahay laakiin markuu carabi yahay dastuur akhlaaq fi lqur'aan dastuurkii akhlaaqda ee qur-aanka waxaana turjumaan oranay cabdisabuur shaahiin oo daar alculuum jaamicadda alqaahira ka ahaa macalinka lisaaniyaadka afafka amba cilmiga logistiga ka dhigi jiray markaa sheekhaas baa turjumay ilaahay labadoo naxariisood cabdalla daraas sheekhaas waxa weeyaan waa culummada qarniga labaatanaad soo marta islaamka culummada ugu waaweyn buu ku jiraa waa imaam waana mujadid waana axadu shuyuukh اlumma ummadda sheekhadeeda ugu weyn buu ku jira raximah اllah ninkaas baa qoray kitaabka dastuur akhlaaq fi lqur'an wuxuu u qoray nin la oran jiray henry bregson oo faransiis ah ayaa kitaab ka qoray akhlaaqda markaas buu ku tilmaamay akhlaaqdu laba shay oo qura ayay yaa keenta inuu qofku dabeecad fiican yeesho ama dabeecad xun yeesho henry bregson les deux sources de la morale et de la religion masdara alakhlaaq walqur'an buu qoray labada masder labada il ee loogu laamo marka diin iyo akhlaaq la barnayo kitaabkaabuu qoray henry henry broxon ninka la oran jiray kitaabkaas wuxuu leeyahay sheekhaasi qofku inuu akhlaaq yeesho maxaa u keena ilzaam waa lagu qasbaa akhlaaqda daqdu ijtimaaci bulshada ku qasabta oo inuu run sheego bulshada been sheego bulshada ku qasbaysa inuu si u labisto bulshada inuu si u labistana bulshada marka daqdu ijtimaaciyaa jira arrinta labaad acawn ilaahiyaa jira buuri risaalaadkii samada ilaahay gargaarkiisana qofka akhlaaqa u yeeshaa buuri qofku hadduu labadaa waayo akhlaaqdiisu way isbedilaysaa waxay soomaaliduna u tiri meel lagu ilahay dadka ishaal iska saaraa yani waxa wey dadka waa kow biyo kaa badan maxaa kaa badan ba kojiyaanti kale wayaan marka falsafada buu henry bregson u aaminsanaa sheekhani qur-aankii buu akhriyey wuxuu yihi labadaa uu sheegayba waa sax laakiin mid saddexaad buu iloobay sheekhan ninkani henry bregson wuxuu iloobay inuu ilaahay qofka biniaadanka a siiye awood uu karti ku leeyahay inuu dadku dhaqankay haystaan ka duwanaan karaan isagoo keligii ah qur-aankeena ku qoran tahay buuri labada cadow ee bini aadamku ay leeyihiinna qur-aanku in laga hortago quwad aan kaga hortagno la siiyey buuri marka labada cadow ee bini aadamku akhlaaqdu ay leedahay waa maxay buuri waa hawadoo la raaco qofku waxay naftu jeceshu iska raaco ilaahayna wuxuu uhi walaa tattabici ilhawa hawada ha raacin fa yudiluk way ku lumini hawadu waxay naftu jecesha haddaad iska dhacdid waa lumi arrinta labaad waa maxay altaqliid lacmaa inaad waxay dadku sameynayaan iska samaysid adoo ku dayanaya si indhala-aana iyaduna islaamku uu diiday bini aadamkuna karti bay u leeyihiin inay iska diidi karaan taasina waa kii alaabaa'iya qur-aanku u bixiyay inaa wajadnaa calayhi aaba'ana arrintan waxaan ka helnay aabbayaashay sidan aabbayaashay u dhaqmi jiray marka anaguna aabbayaashaan iska raacayna ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun aabbayaashood haddayna waxgaranayn oo caqli ayna lahayn ambase aynan hanuunsanin maad ku daynaysiin marka calaa ayati xaal kitaabkaas uu ninkaasi qoray ayaa isaguna muhiim ah oo dastuur akhlaaq fi lquraan waxaan u malanaya inuu af ingiriisna ku qoran yahay faransiisna ku qoran yahay carabina ku qoran yahay waa min acdam اlkutub fi اlakhlaaq kutubta weyn akhlaaqda weeyaan marka ikhwaani intaas laa taqdab xadiiska aan macnayn waxaan jecloo kale inaan sheega akhlaaqda islaamku iyo akhlaaqda kale waxay leedahay ina hayste ka mid tahay shan arrimood bay ku kala duwan yihiin eeg akhlaaqda islaamka dabeecadda islaamka dhaqanka islaamka iyo dhaqanka ummadaha kale shan arrimood bay ku kala duwan yihiin kow akhlaaqda islaamku waa maxay waa akhlaaq samadu ay ina amartay inaan ku dhaqanno ilaahay baa ina amray islaamka akhlaaqda maxay waa rabbaani run sheegayaa kaa yidhi ilaahay baa ka yidhi kunuu maca asaadiqiin buu ilah yidhi dadka runta sheega la noolaada markaa runta sheeg ilaahay baa kaa yidhi laakiin fikirka kale dadka kale goorma run la sheegaa dee markay dantaada ku jirta runta la sheegaa hadday dantaada ku jirta runta ma sheegaysi marka akhlaaqdu ummadaha kale rabbaani maaha bini aadamkaa sameeya waxay dadku sameeyaan laakiin akhlaaqda qur-aanka ilahay baa soo deji subxana wa tacaala marka annaka dhaqankeenna wanaagsan oo dhan inaan ku dhaqannaa wuxuu u bixiyey sheekh weyn oo maxamed qudur dhahdo akhlaaqiyaatu laa ilaaha ila allah akhlaaqda ilaahay caqiidada ku xidhan tahay akhlaaqdeenu waa kow labo labo waxay kaga duwanta waxay akhlaaqda islaamku waa akhlaaq shaamil ah waa akhlaaq dheeli tiran eeg kitaabka haddaa akhrisatiin waxaad ka arkaysiin shan meelood bay akhlaaqdu ay soo galaysaa buuri kow akhlaaq fardiya qof walba akhlaaq laga doonayaa jira akhlaaq usariya akhlaaqdii qoyska akhlaaq ijtimaaciya akhlaaqdii bulshada akhlaaq siyaasiya akhlaaqtii maamulka ninka madaxa iyo shicibka akhlaaqda udhaxaysay shanta ugu dambaysana muxuu yihi akhlaaq xadaariya akhlaaqda ilbaxnimada mid walba akhlaaq bay kaa doonaysaa diinta islaamka waxaa dhan ku amraysa marka fardigii waa sii kala baxaya mar waxaa tahay dhakhtar akhlaaqu tabiib baa loo baahan yahay mar waxaa tahay beeraale akhlaaqdii beeraalaha loo baahan yahay mar waxaa tahay baayac mushtar akhlaaqdii baayac mushtarka loo baahan yahay mar waxaa tahay oday akhlaaqdii odayga lagaga baahan yahay mar waxaa tahay xaas islaan akhlaaqdii xaaska loo baahan yahay mar wiil baa tahay akhlaaqdii aabbaha iyo wiilkii aabiyahoodii ku lahayd yani akhlaaqdu wax shaamil ah dhan walba akhlaaqdii way galaysaa akhlaaqdaas ma taagayso marka shumuuliyat lakhlaaq laakiin reer galbeedka akhlaaqda shumuuli maaha matalan reer galbeedka soo qada nidaamka ogisaan toogga reer galbeedka maxaa yeelay qofku isaga oo markuu dowladda u shaqaynaya nidaamsan oo quruxsan oo edeb leh oon waxhadayn markuu saa biro uga baxo wuxuu doonu sameynaya khamru iska cabaa iska tumanaya oo u dhadhacaya ninkii ninkii mas-uulkaaba si kale iska noqonaya qofkii laba qof buu noqonaya markaarba laakiin islaamka waxa weyaan qofkii markuu ka baxana akhlaaqda islaamka ma ku soconaya markuu shaqada joogana ku soconaya marka waa shumuuliyadda arinta saddexaad waxa weyaan waa akhlaaq mabda-iya islaamku islaamka akhlaaqdiisu mabda bay ku xidhan tahay marxali maaha maaha pragmatic maaha akhlaaq dad ku xidhan dad baa jira markay adiga kuu baahan yihiin laa xawla isu kana nabaya markay arrinta kaa dhamaystaanna isa kaa dhaafayaan walaalkaa baan ahay inta jeebkaagu buuxo walaal buu kuleeyahay ama markaad mansab leedahay darajad leedahay isukaasaa salaaxi kaama ag tagayo walaa kuu shaqayni kuu adeegi ayaantay kaa dhamaatana uma salaamayo meelaha afrikan ku arki jirnay in la daba yaacayo bagagagagagaga baabuurkiisa iyo hariis la yaacayo wixii loo dayaacay baa laga qaadiyo nina ma salaamayo maxaa kabihiisa uray koranayaan kabihiisa uray kan kabihiisa hadii dooray marka macnaha u fiirsaa maaha qofka waxa la qiimeynayo waxa la qiimeynaya maxay waa jeebka yaa sheekhan barqoor dhir dhado bir hijri dumarku yar calaanay bayna beeta albay marmalay waxay daban nashlayaan buu maxay daban ah inuu jeebku naaxay maartay marka bilaadka qaar ka dadka qaar kood waxay daban nashlayaan ya ninka jeebkiisu maxay naxsan yahay amba ninka meel haysta iyo daban naaxay waa dadka bilaadka yani muslimku sidaas maaha muslimku wuxuu qofka akhlaaqdiisu waa mabda'i nabi maxamed sal lla salam fuqaradu la fadhiisanayay muxuu oran jiray allaahuma ilaahow waxaad igu arsaaqdaa xubal masaakiin dadka baahan jacaylkooga masaakiinta jacaylkooga ilaahow igu arsaaq buu ohan jiray markaas muxuu jecel yahay masaakiintu jecel ilahina muxuu ka yidhi nabi maxamed sal slam wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya walaa tudic man aqfalna qalbahu can dikrina waatabaca hawaahu wakaana amruhu furud subxaana allahi alcadiim ilahay wuxuu nabi slam war naftaada ku sabirsiiye way adag tahay moogtahay bini aadamka inaad iskala fadhiisatid nin iska miskiina oo sheekadiisu miskiin tahay oo had iyo jeer baahan inaad la fadhidid uun wasbir nafsaka way adag tahay la sabir yaa la sabir kuwa ilaahay baraya subax kale waxba haysa abi hurayre iyo bilaal iyo kuwaas kala fadhiiso abi jahl iyo abi lahab isku daliilin maca aladiina maxaa ولا تعد عيناك indhahaga ha dhaafin baa dhiyaka turiidu ziinata alxayaati adunyaa adoo doodoonaya nolosha adduunyada quruxdeeda hana adeecin dadka qalbigooga aan diinta ka xidhnay ee naftooda raaciya hawadooda ha adeecin marka tasadexman dadka waxaad arkaysaa dadka qaarkood akhlaaqdoodu waa marxale yasduquuna macaka run bay kula sheegayaan xiina yuriiduunaka yaxtaajuuna ilayka lakin xiina la yaxtaajuuna ilayka laa yasduquuna macaka marka laakiin muslimku waa maxay adeejeer haddaad joogto adduunka islaamkana dhaqankaagu waa mid haddaad adduunka gaalada joogtina dhaqankaagu waa mid haddaad baahan tahayna dhaqankaagu waa mid haddaad dharagtayna dhaqankaagu waa mid isma bedelaysid atalawun midabyama qaadanaysad kala xarbaa sida maarata xayawaanka markuu socdo kolba geedka uu dul joogo u eg iyo kol meeshuu socdo u eg saa ma noqonaysid dad caynkaasaa jira walidaalika waa inaa mid qofka muslimka akhlis waa mid waa mabda'i arrinta afaraad waa maxay akhlaaqda muslimka qofku muxuu akhlaaqda u sameeyaa waa akhlaaqu ku qanacsan yahay inay sax tahay maaha akhlaaqu ka dhex arkaya dantiisa muslimku waa saata afraade annaka waxaa lagu leeyahay matalan wadanadan reer galbeedka waxaa ka mid ah iminka qofku halka hadduu joogo wadanadan ma xaday lacag muxuu xadayn lacag wuxuu ilaalinaya xeerkii wuxuu ilaalinaya damiirkii akhlaaqdu ilaalinaya laakiin isagii uun hadduu meel kale dowladdu arkay inuu tago wuu isbedilaya waxaa new york korontada ka go-da leedhay shan iyo toban minute mar wixii tuurimo dhacay waa la fajacay lagama arkaya leedhay technigii waa lagu dhameeyey lacagtii waddanka marka maxaa laga cabsoonayay inta indhahu furan yihiin haddii indhahu kaa xidhan yihin maalwa arkaya laakiin annaka maxay waxaa marka aad samaynaysid maxaa iska ilaalinaysaa ilahay ka cabsoonaysaa sitii maanta hore sheegayna gabadhii hooyo caanaha biyaha ku dara ilahay cumar bay arkaya tiri adiga marka akhlaaqda maxaa samaynaysaa ilahay baa ku arkaya subxana watacaala marka akhlaaqdaadu waa ku qanacsan tahay inay sax tahay jannad ku galaysaa ina min aqrabakum min aqrabikum ilaya yowma alqiyaamati qiyaamaha dadka iigu dhow nabigu waayo axaasinukum akhlaaqan dadka ugu dabeecad wanaagsan yacni jannada waxaad ku galaysiin buuri nabi sal slam waxaanad ku gaadhayn salaad iyo soon salaad badan iyo soon badan waxaad ku gaadhayn maxaad ku gaadhaysaa akhlaaq wanaagsan annagu akhlaaq waa yaraysana waxaad arkaysaa nin safka koobaad laga karayn ku dhimanaya laa xawla walaa quwata illa salaatuleilka tukanaya laakiin dhaqankiisana ilahay ka badbaadi bad leedahay haddaad la yirahda shirfeerkaa ku saaranba caydaa ku saaran waxa weeyaan waa qof kalaba qof waa beenta uu kala dhurayo siduu wax u kala damberayo dadka suuska ku dirayo allahu akbar safu lawal kula dagaalamaya u banee anaa meeshaan le war waa maxay dee ina salaata tanha maxaa laidhi can ilfaxshaa'i walmunkar waa adigii uune waa maxay labada qofee tahay waa laba qof baa tahay waa de waa dubli personality oo dhahay waa laba dubli baa tahay waa laba shaqsi baa tahay kulla arkayo kulla arkayn marka islaamku akhlaaqda ta ugu dambaysa akhlaaqda islaamku ay kaga duwan tahay akhlaaqiyaadka la maxay waa akhlaaq ka imanaysa in aad ilaahay ka rajaynaysid marka aad waxaan samaysid inuu janno kuu gelinayo run baad sheegaysaa jannaad doonaysaa beentaad iska daynaysaa cadaab baad ka cabsanaysaa marka arrintaasi shantaa shay bay kaga duwan tahay maaragtay akhlaaqda islaamku akhlaaqaha kale ee adduunka yaalla okay xadiiska saddex arrimood baan kasoo saaranayna insha allahu tacaala kadib markaan akhlaaqda okay xadiiska faa'iidada koobaad ka faa'iidsan waxweyaan ana rajulan ufiirsaa muxuu hi nabiga salama ana rajulan iyo xadiis ku qoran abi hurayra ma oran ana fulanan ninkii magaciisa ma sheegin muxuu sheegay nin ubhima arajulu ninkii waa la qariyey xadiiska ninkii maxaa loo qariyey limaada lam yaqul muxuu oranaya abi hurayra ninka hebel uu garanayaan la hebel saxabada laswada yaqaaneen walidaalika culamada way daadooneen waxay qaar idhahdeen waa abu darda saxaabiga abu darda looran jiray radi allahu canhu yaaldh leanna wuxuu ahaa saxaabi nooc maa yaro caro badan gacadhadu yaro uu diiranaha walidaalika ayuu islaantiisa markuu guursanayey wuxuu ku yihi isla xaaskiisa wuxuu ku yihi soo maanta meherkii ma dhicin ha hal waanaan ku siin buuri fa idaa ra'aytanii qadbaanan haddaad yartaan oo cadhaysan falaa taqdab yaa cadhuun hadhowta guriga lagu kala tagaynaa marka anigu fa idaa ra'aytanii buuri haddaad aragtid qadbaanan anoo cadhaysan falaa taqdabi wa idaa ra'aytuki qadbaa haddaan ku arko adoo cadhaysanna falaa aqdab anama cadhonayo markaas halkaa culmo waxay ka faa'idaystaan dhadaan waa is ogaa dacfiga qof kasta meesha uu ka taldaran yahay waa ogyahay marka qiila waa la yidhi weyaan saxa maaha waxaa la dhoo kale nin la dhahda jaariyata ibnu maaratay qudaama oo saxaabi ka laha radi allahu canhu ayaa isagana la dhahay marka labadaa saxaabi baa la dhahdaa laakiin abi hurayra ma sheegin ma oran hebel maxaa ku jira marka ana rajulan laba shay baa ku jira kow culummada xadiisku waxay ka faa'idaysteen ana rajulan in la ibhaamiyo waqtigii saxaabada qofka ma dhibaysa warista xadiiska laakiin markii dambe ee saxaabada laga soo durkay way dhibaysa leanna saxaabadu waa cuduul bay hayeen wada run sheegayaal dad ilaahay ka cabsoonaya badi ahaayeen marka iyaka ma dhibaysa in qofka la garan waayo hebeliyo waa la doormaa laakiin bacda bacda dalika waa qofka la sheego waa la doodoonaya hebelka la sheego waa ayo hawaciis ka soo galay xadiiska laga cabso inuu daciif yahay marka saxaabada markii laga soo durkay beenta badatay marka waa diinta loo cabsoonaya laakiin casriga saxaabada diinta loo cabsoonayo marka xadiiska macnaha waa laga fahsanaya macnaha labaad ee laga fahsanaya waxa weeyaan tarbiyada weeyaan ninka in la qariyo qofka dhibaatadiisa in la qariyo la asturo man satara musliman satarahu allahu calayhi fi dunya walaakhira ruux muslima ninka astura ilaahayna wuu asturaya isaga adduunyo iyo aakhiro marka ana rajulan ilaa ninkana dhibaata meesha la sheegaya iwaani buu rasuulka leeyo wuxuu leeya mashaakil baan leehay meelaha iga dawey oo hebelin waa cadhab badnaa si loo oran uba qariya abi hurera ana rajulan nin uun buu yidhi sal slam marka xadiiska labadaas baan ka faysana kelmadda ana rajulan okay arinta labaad ee xadiiska ka faaidsan waxa weyaan awsinii aan kaga baxayno insha alla si aan ugu soo noqono markaa salaada ka baxno awsinii idardaaran iwaani ya rasuul allah okay waxay dhahan cumar laba shay baa laga faaidsanaya nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa marjic diinta lagu soo cesho iwaani ya rasuul allah ya rasuul dullanii itus ya rasuul allah qul lii fi lislaam islaamka iga dhag kelmid aan qof kale aan weydiinin meel lagu soo laamuu nebigu ahaa marka ummaddu waxay u baahan tahay meel ay diinteeda ugu laabato nebigiina waxaa dhaxlay culummada marka culummada meeshii taagan maaha diintu malo maaha say kula tahay oo qurha maaha caqligaaga adeegso laakiin culummadana wax weydiiya qofkaaga aqoon badan wax waloo laga aqoon badayna qofkaaga aqoon badan weydiiya arrinta labaad awsinii ku jirta waa maxay waxaa weeyaan nebiga sala allahu calayhi wasalam kalsoonida ay saxaabadu ku hayeen inuu maa fiihi khayru dunya walakhira u sheegi doono qofku marka waxa weeyaan kalsooni waa ina udhaxaysa bayna almutacalimi walmucalim macalinka iyo mutacalimkiisa waa inuu confiance jiro waa inuu wax kuu qarin karo waa inuu wax kuu sheegi karo waxaasna waa ina jira arrin saddexaad baa jirto waa nakii hore usoo sheegno addiinu diintu waa inay wasiyo tahay oo ay waano tahay iyo dardaaran ay diinta islaamku tahay marka intaas waxaan kaloo ku daranaa xadiiska waxa uu nebiga sallam ninkan wuxuu ku waaniyey laa taqdab faradada miraaran qaala laa taqdab iyadana maxaa ku jira waa isla taagista saddexaad laa taqdab ha cadhoon okay arrin inta badan wacdigeenna iyo irshaadkeenna iyo hanuuninteenna ku jirto aan dee sax noqon karin baa jirto marka qofka lagu dhaho ha cadhoonin wax saxa maahaynoo qofka ilaahay baa ku abuuray cadhada quwatulqadab wax dhaa jirta qofka cadhadu waa quwad ka weyn oo ku dhex jirta ha cadhoon waxay ka hor imanaysaa wixii ilaahay ku abuuray cadhoon ma dhici karayso qofka marka nabigu uma jeeda haba cadhoonbaba haddii macnaha la qaato laba macnaa ka dhalanaya xadiiska dusha haddaan ka qaadano laa taqdab ha cadhoon haddaan ka qaadano laba macnaa ku jira macnaha koowaad waxa weeyaan waxay ka hor imanaysaa biniaadamnimadiiyo diintuna wax biniadam ka hor imanaysa lama amrayso labo waxaa ku jira ha cadhoon dee waa doqon noqo diintu doqman noqoda nagama le oo qofka aan cadhoon qof jiro maaha qof waa inuu cadhoodaba marka diintu ha cadhoon kuma oranayse xadiiska waa in la macneeya markaas ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay muslimiintu bini aadamku inay cadhoodaan ilahay muxuu yihi waidaa maa qadibuu hum yakfiruun buu ilahay waidaa maa qadibuu muslimiintu markay cadhoodaan way cadhoodaan waidaa maa qadibuu hadday cadhoodaan hum yakfiruun way dhaafaan cadhadii marka qofka aan cadhoonin qof maaha waa kow qofka aan cadhoonin waa doqon waa ximaar waa labo laakiin qofku wuxuu sax ku noqonaya markuu cadhoodo inuu cadhadiisa ka soo laabmo waa kow labaad arrinta labaad ay diintu inagu amraysa waxa weeyaan cadhadu waa saddex bay idhahdeen culamada islaamku ilaahay dartii in loo cadhoodo iyo inuu qofku naftiisa u cadhoodo isagoo isku cadhoodo waa ta labaad iyo inuu wax maalaa yacniya u cadhoodo saddexdaa shay baa jirta cadhada dad baa jira adfahu lasbaab waxa ugu yara ugu maacan bay ka cadhoonayaan taa waana laga warinaya laa taqdab cadhadaa jooji baa lagu leeyahy yacniga inaad ka cadhooto iska jooji arinta oo ilaahay subxaana wa tacaala cadhada oo noogu diidan yahay in laska cadhoodo waxa weeyaan qofku inuu naftiisa u cadhoodo isagoo isku cadhoodo wixii lagu sameeyaba u ka cadhoodo iyadana taasina waa makruuh bay dhacdo tii hore waa xaaraan weeye ta labaadna waa makruuh ta saddexaad waxa qofku inuu xaqa u cadhoodo an yaqdaba lilah inuu ilahi u cadhoodo nabiga sal slam waxay dhihi haddii wax lagu sameeyo nabigu ma cadhoon jirin naftiisa uma cadhoon jirin laakiin haddii xurumaadka ilaahay iyo diinta islaamka wax lagu sameeyo cadhadiisa qofna dariiqiisa uma joogsan karayn yani suu cadhoodo lama arki jirin marka xadiiska macnaha koobaad ee ku jira wax weeyaan ha cadhoon kama dhigno inaanad cadhoon inaa macnaha madaxeed laga saaro weeye laakiin cadhadaada nidaami weeye haddaad cadhootid hore usoo noqo weeye arrinta kood waa taa arrinta labaadi waxa weeye qofku ilaahay baa ku abuuray cadhada oo way ku abuuran tahay laakiin si ugu hortay karaa diintu waxayna bartay afar arrimood in la sameeyo hadday lagaa cadhaysiiyo lagu gardaroodo gardaro lagula soo doonto ood aragtay inaad ka baxaysa khadka afartan dariiq raac baa lagu yidhi nebigu nin buu arkay cadho badan wuxuu waxaa jirta kelmad hadduu ninkaas isticmaalo oo cadhadu ka baaba'ayso maxay tahay rasuulka lagu yidhi acuudu billaahi samiici alcaliimi min ashaytaani alrajiim ilaa cadhada shaydaan baa ku kiciye shaydaanka iska iska naar waa kow waa dariiqa koobaad inaad markaaba xasuusatid in lagaa shaqaysanayo marxalada labaad cadhadu waxay ku geyn meel aanad la mahadinayn marka cadhada halkayga horsaa u joojisid kow shaydaan iska naar isgaro inaa cadhootay labo nabigu muxuu yihi hadduu qofku cadhoodo ha weysaysto cadhadu waa maxay waa waa olol waa naar naartii baa kugu shidan maxaa lagu naarta maxaa lagu baktiyaa biyo markaa weysayso dahaaro qaado waduu qaado si fiican u weysayso iska fadhiiso waa darajada labaad ee cadhadii lagu baabiyo arrinta saddexaad ee cadhadii lagu baabiyo nabiguna bara maxay sal alla alay slam oo saddexa xaaladda aada ku sugan tahay bedel xaaladda aad ku sugan tahay un bedel oo maxay xaaladdu haddaad sare taagan tahay fadhiiso haddaad fadhidayna jiifso marka xaaladda aad ku cadhootay bedel culummadu waxay dhahdeen nebigu xadiiskaabu amray haddaad taagan tahay fadhiiso haddaad fadhidna jiifso oo seexo culummadu waxay dhahdeen qofku hadduu jiifana oo cadhoodana fadhiiso dee xadiiska sidiisa waa dabaqin mafhuumiisa la qaadanaya waad jiiftay waad cadhootay fadhiiso soo fadhiiso xaaladdaad bedelaysaa hay-addaad tahay iyaad bedelaysaa ta saddexaadina waa taa arrinta afaraadi waa maxay meeshada ka kaca meeshaad ku cadhootay iskaga tag ha sii fadhinin intaas oo dhan nebigu wuxuu ina amrayaa inaan xajisanno wax la dhahdo bini aadamnimada leanna cadhadu waa nooc min alxayawaaniya waa nooc min asibaaciya sibaaca sooma naqaano waa xayawaanka duudgalka libaaxa iyo shabeelka iyo waraabaha iyo waxaas nooca waa sibaac ba dhadayo ilaahay wuxuu ka abuuray quwatu qadab adigana waxaa kugu jira nooc min asibaaciya sibaaciyadaadii xayawaannimadaadii yaa sara kacday ka horgeen bini aadamnimadaadii bini aadamni soo cesho shaydaankaasii hor socolin meesha bas ka tag nabiga sal slam abubakar oo la fadhiy nin ceebeeyey uu caayey uu naqdiyey uu wax ku sameeyey abubakar uu aamusay haddana uu caayey abubakar uu aamusay markii dambe uu caayey abubakarna de uu iska celiyey daade iska uu jawaabay nabigu meesha iska sara kaco iska hoyday nabigu markaa abubakar wuxuu keeni nabigu xuseen markii horeed aamusnayd malag baa ku difaacayay oo adig ku garab joogay oo ninkan kulba la hadlayay laakiin marka aad jawaabtay malagii baa socday shaydaan baa yimiday anna waan meesha waan kabaa bandhiyay rasul sal meel shaydaan yimiday yacni waa dhacdhacday abubakar mustawahaagii maaha mustawaha ka soo dhacday buu leeyahay nin waxaa tahay liidar ah oo qaa'ida oo daaciya oo hogaamiyeah oo nu rabaynaya inuu ummadda hogaamiyo inaad waxaan yar yar saqajaan ka qayb gashid maaha saas marka waa xad weeyaan marka islaamku wuxuu ina barayaa inaan cadhownin maaha ee inaan cadhada xal u helno weeyaan cadha marka imata maxaa la yeeli weya laa taqdab waxay ka dhigan tahay kama dhin haba cadhoonbaba haba cadhoon macnaha lagala soo baxa weeyaan dee way bala doonaya dad cadhoon dameer dameer noqdo ximaar noqda laakiin cadhoo laakiin cadhaada maamul cadhaada gacanta ku hay marka xadiiska macnahaasaa ku jira xadiiskaas laa taqdab faradada miraaran uu ku celceliyey rasuulku uu ku celceliyey laa taqdab cadhoon laa taqdaba cadhoon culamadu waa maxaa ku jira halkaa idhahdeen macno weyn baa ku jira macnaha ku jira waxweyaan ninkan uu nebigu la hadlayo jirada cadhadu qabay dadka iskaba cadhoonee cadhada ka jawaabaye iska celinaya qofkii yuu ahaa nebigu wuxuu ka leeyahay ha cadhoonin xal buu siinayaa culammadu waxay dhahdaan xadiisaanta haddaa u fiirsatid nebigu uu fardiga ah ee dad yidhahdeen iwaani mid wuxuu ka dhahayaa salaada calayka salaada tuko waqtigeega waqtigeega ninkaas wuxuu daciif ku ahaa inuu salaada waqtigiisa tukado mid waxa uu ku leeyahay waalidkaaga ka warhay waa ninuu ku ogyahay inuu hagga waalidka daciif ku ahaa mid wuxuu ka leeyahay ubadkaaga nafaqee wuxuu ogyahay inuu ninkaasi marka maxay tanawucu khitaabaati nebiyi nebigu inay kala duwanaato waanooyinka uu saxaabada siinayay waxay daliil ka tahay dadka uu la hadlayay amraada iyo jirada ay qabeen inuu ka duwayay sal allahu calayhi wasalam marka saxaabigani muxuu ahaa saxaabi cadho badan amba sheekhsiga rajulkani muxuu markaa nabigu leeyahay ha cadhoonin isaga markaa waxaa laga duwanaya jirada cadhada ah annaga markaa markaa halkaas la fadhino dee niba jiru wata haaga diinta amraad baan ka leenahay amraadeenna isku mid ma aha markaa ninka daaciga oo dadka tarbiyadeen wuxuu kala soo baxayaa inuu dadka marka uu wax u sheegayo inuu hadalkiisu kala duwanaado oo uu la socdo dadka horjooga amraada ay qabaan in muraacaatu almukhaaabiin ba dadka lala hadlayo in la ilaaliyo baahidooda ay diintu tiri ilaaliya markaa taasi waa mida iyadna xadiiska inoogu jirta arrin saddexaad oo kaleoo muhiima ayaa ku jirta waxaa ku jirta inuu nebigu sal slam yaqaanay macrifatu axwaali nnaas dadka axwaashooda aad buu yaqaanay axwaal alumma ummadda axwaasheeda fardan hadday qof qof yihiin usar hadday yihiin iyo bulshaba hadday yihiin wuu la wada socday marka ninkani nebigu iyadu iwaani unbuu ku dhahay siduu gartay inuu jirada qabta jirada uu qabo muxuu gartay wuu la nool yahay de nabi slam marka waxay kutusaysaa qofka daaciga ah inuu noqon qof cirka joogo dadka dhex joogin oo dadka uu la hadlayo waxa haya amraad uuna ka hadal diintu ila wax kastaa ku jira ana ka sheegnay diintu waa saydaliya waa farmasi farmasiga buuxe wixii dawo bilaada ku baahnaayeen oo ku jira dee haddaad ka soo qaadidood maaragtay tii lagu daweynayay maaragtay mijaha haddaad ku daweysid madaxa amba qof qalbiga wax xununaya haddaad ka daweysid keliyaha amba aad ka daweysid waxaan hayn waa mushkilo qof kasiba cudurkiisa iyo jiradiisa waa in la daweeya marka macnahaas baa ku jira xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii toddobiyo tobnaad baan bilaabeen can abi yacla shadaad bni awsin radia allahu canhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم رحمه الله حديثك وحينورنا يا صحابي أبي يعلى والله يرضى شداد ابن أوس رضي الله عنه wuxuu ka warinaya can rasuulilaahi rasuulka ilaahay sal allahu alayhi wasalama qaal inuu yidhi rasuulku ina allaha ebe allah kataba wuxuu qoray alixsaana samafal buu u qoray calaa ku qoray kulli shayin shay walba korkiisa wuxuu u qoray in loo samafalo fa idaa qataltum haddaad dishaan wax fa axsinuu u samafala alqitlata dilka dilka si samafala wax u dila buu rasulka sal sl dadka ad dilaysiina si wanaagsan u dila guuri rasuulku wa idaa haddaad dabaxtum gowracaysaan dooxaysaan fa axsinuu wanaajiyo hagaajiya addabxata gowraca gowraca hagaajiya walyuxida maaratay ha afeeyo axadukum midkiin ha afeeyo axadukum midkiin shafratahu mididiisa walyurix hana u raaxeeyo dabiixatahu waxa uu gowracayo gowriciisa waxa uu gowracayo xayawaanka uu gowracayo hadday yihiin maaragtay geel amba lo amba ari waxay doona haadaane waxa uu gowracayo ha u raaxeeyu rasuulku uri sal alla ly slam rawaahu xadiiska waxaa wariyey imaamkii weynaaya muslim fii saxiixihi raximahullah okay xadiiskan sidii caadigeennoo ahayd marka hore waa inaan siino dee maxaanku dhahdaa cinwaankiisi xadiiska cinwaankiisu waa laba un baan isna siirna insha allah ka ugu horeeya waxa weeyaan fadiilat lixsaan fadiilatu alixsaan ixsaanku fadiilada uu leeyahay ixsaanku waa maxay waa samafalka in wax walba sidii u qaba layidhi sida ugu wanaagsan loo qabto sida ugu fiican sida ugu qurux badan loo qabto fadliga ay leedahay islaamka dhexdiisa alixsaan ambase waxaan oran karnaa ciwaanka labaad waxaan siin karnaa almru biixsaani dabxi marka wax la qalayo la gowracayo la dooxayo in si fiican loo dooxo inay tahay waajib amar ilahay inuu waajib bixinayo amarkuna muxuu faa'ideeyaa waajib buu faa'ideeyaa alamru yufiidu alwujuub marka waajib baa ku jira meesha waa wujuubu lixsaani bidabiixati wixii la qalayo amba la gowracayo amba la dilayaba xataa qofkii dembi galay oo dowladdu ay ku xakutay in la dilo inaa qofkaana loo dilin si xun ee loo dilo si fiican loo dilo oo wanaagsan ayay diintu amraysaa okay laba xadiiska waxaan kale oon sheegaynaa maaragtay xadiiska waxaa noo wariyey nin qiimi badan oo saxaabiya oo kunyadiisu tahay abu yacla amba abi yacla saad arkaysiin can abi yacla xadiiskaa ninkaa wariyey shadaad ibnu aws radia allahu canhu waxa uu kamid ahaa qabiilkii khasrajiga ahayd ee qabiilkii labadii qabiil ee madiina deganaa maxaa deganaa madiine awsiyo iyo khasraj marka shadaad ibnu awsin ibnu thaabit baa dhadaa radia allahu canhu marka wuxuu ahaa qabiilka ree ree maarata khasraj ee ansaartii nebiga ah sala allah alay slam oo dadkii markuu nebigu soo hijrooday islaamay buu ku jiray marka ninkaas waxa uu kaloo diintu ay sheegtaa inuu adeer u ahaa shaacirkii rasuulka xasaan ibnu thaabit marka ninkana waa shadaad ibnu aws ibnu thaabit marka xasaan ibnu thaabit marka muxuu noqonayaa adeer buu noqonayaa marka nebiga sal ly slam shaacirkiisii weynaa gabayaagii weynaa ee difaaci jira nebiga ayaa adeerkiisa ahaa radia allahu canhu ninkani dadkii islaamay buu ku jiray markii ugu horeysaa sheegnay xadiisaan fara badan buu nebiga ka wariyey waxaa kaleeto oo muhiim ah inuu maarata ka qayb gala dagaalkii beder wa kaana badriyan baradaa ree beder buu ahaa marka ree bederna dee waad ogtihi fadligooga nebigu wuxuu yidhi sal slam ilaahay baa ku yidhi waxaad doontiin qabtaa waa nalii dambi dhaafay marka ree beder halkaa bay gaadheen waxay doonaan waxaad doontiin sameeya waa nalii dambi dhaafaa lagu yidhi marka ree beder buu ahaa wa kaana badriyan baa radi allahu canhu ninkaasi wuxuu markii dambe u guuray wadanka falastiin halkaasuu ku noolaan jiray halkaasuuna ku dhintay sideed iyo kontonkii markay taariikhda islaamku ahayd isaga oo shan iyo toddobaatan jir ayuu dhintay yani cumrigiisu toddobaatan iyo shan buu gaadhay xaasas badan buu yeeshay radia allahu canhu waxay odhan jireen saxaabadu wuxuu ahaa dadka yar ee ilaahay ku kulansiiyey cilmiga fahamka iyo dulqaadka cilmiga iyo fahmiga iyo dulqaadka dad baa jira cilmi badan leh adduunka laakiin maxaa ka madhan fahmigii dad baa jira fahmi badan maxaa ka madhan cilmigii dad baa jira labadaaba leh laakiin ay ka madhan tahay haddana dulqaadkii marka cubaadatu ibnu saamit saxaabiga loo radiallahu canhu wuxuu ohan jiray saddex nin baan xaman jirnay waxaan ku xaman jirnay inuu ilaahay ku galadaystay cilmi iyo dulqaad waxaa kamid ahaa buuhi shadaad abu yacla shadaadkan baa kamid ahaa xadiiskii noo warnay radi allahu canhu wuxuu yihi kaana waxaa la ohan jiray kaana wuxuu ahaa min miman uutiya alcilma walxilma macan dadka ilaahay u keenay cilmiga iyo dulqaadka abudarda saxaabigii iminkaan sheegayne ee maaragtay layidhi waa saxaabiga xadiiska ana rajulantaha ayaa isaguna yidhi ina allaha caza wajal wuxuu yidhi ilaahay dadka qaar wuxuu siiyaa cilmi laakiin xilmi ma siiyo dulqaad dadka qaarna xilmi buu ilaahay siiya lakiin cilmi ma siiyo ama shadaad ibnu aws ilahay muxuu siiyey cilmi iyo xilmi dulqaad iyo cilmi ayuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala marka ninkaas saas buu ahaa saxaabiga aadka u weyn radia allahu tacaala canhu marka saxaabiga baa xadiiskii noo warinaya wuxuuna la dhahdaa min ashad innaas buu ahaa dadka dadka adduunka faraha ka qaaday oo taqi ah oo cibaado badan marka qaarkood culamadu waxay sheegaan inuu habeenkii oo dhan soo jeedayay oo salaatuleyl tukanayay alleylata kullaha habeenka oo dhan radia allahu canhu marka ninkaa baa xadiiskii noo warinaya marka xadiiska macnaha baan kala soo baxan macnaha labaad oo xadiiska saddex saddex arrimood baa isla taagan xadiiska kow ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay subxaana allah ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay waa min cadamati diin islaamka cadamadiisa ka mid tahay ilaahay wuxuu qoray kataba uu qoray wey kataba islaamka muxuu faadaysaa farada wey ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam kutiba calaykum lqisaasu fi lqatla kutiba waxay ka dhan tahay ay furida waa farad marka ilahay nabigu muxuu leeyay ina allaha kataba ilaahay wuxuu qoray alixsaana calaa kulli shay wax walood qabanaysiin sida ugu wanaagsan inaad u qabataan se ugu fiican se ugu qurux badan waa cajiib soo maha marka diinteennu cadamada ay leedahay waa taha qofku markuu salaad tukanayo waa inuu u tukado sida ugu fiican sida ugu fiican maaha salaada sida anaku aan odhano waa baashay naga rida salaada waa la iska ridaya mugta muslimiinta maalido salaada way culays warma naga dulqaaday kule baasha naga dulqaada ficlan waa waa culays ku saaran waa waajib ku saaran oo inaad iska qaadida laakiin waa culays lagu raaxaysto weya nabigu muxuu yidhi arixnaa biha yaa bilaal bilaalow salaada maxay inoogu raaxee markaad salaada ku raaxaysanaysid sida sida ugu fiican baa u tukanaysaa sida ugu fiican waa maxay haddaad sunnaha nebiga eegtid suu salaada u tukanayo waa qurux lugaha siduu udhigay sidan maata dadka mutashadidiinta udhigaana maaha diin isku adkeye lugaha fidiya intaa ka dhiga sida geela maaha sidaana sida anagu aan iskugu dhejinana maaha wa khayru lumuuri awsatuhaa waa inaad saad u abuuran tahay lugaha udhigti ilaa abuur baad leedahay lugaha waa ina u yaaliin okay gacmaha markaad u fiirsisid halka la dhigayo qurux bay leedahay oo diintu wa waa quruxdii weeye waa taagan tahay marka uu qofku rukuucayo nebigu sal slam wuxuu lihi dhabarkiisa haddii biyo lagu shubo biyu ma dhaqaaqayn dhanba ma dhaqaaqayaan waa dhabar siman dhabar qallooca maaha kuwa iminka sujuuddaba karayne dhabarku yaro qalloociyana maaha maaratay si ilaahay ka xishoonayaan subxaana wa tacaala maya haddaa kol caafimaad qabtid dhabarkaaga sin maxaa la dhahdaa tawaadaada madaxaaga dhagiisaa dambe iyo halka dambe cujurta ee maaratay agaaga dambe waa inay simaan waa qurux weeyaan qofku markuu sujuudayo gacmihiisa iyo garbihiisa markuu saa u wada dhigo nebiga waxaa la arki jiray ali radiallah canhu maxaa la arki jiray kilkilooyinkiisa la arki jiray waa inay waxaan hoos mari karaysa baa maaratay waxarta yar hadday mar tiraada rasuulka hoostiisa way mari karaysa meesha waa marka waa inaad waa qurux salaadii hay-adeedu nabiga sal slam way qurux badan tahay qurux bay leedahay ruuxdii salaaduna way qurux badan tahay khushuucdii warba uma hayo waxa dhacaya adduunka waxa ka socda iyo samadu ku maqaya waa qurux salaadii waa qurux soonkii waa qurux sakadii waa qurux dhaqanka nebigu waa qurux kataba alixsaana calaa kulli shay dadka binaadka markuu la dhaqmayo sida ugu qurux badan buu ula dhaqmaya nebigu sala allahu calayhi wasalam xataa cadowgiisa waxyaalada cajiibka waxaa ka mid ah nin baa albaabka garaacay rasuulka gow gow gow wuxuu rasuulku man waayo wuxuu fulaan waa hebel nin dee xun oo munaafiq oo nebigu yaqaanay buu ahaa nebigu muxuu yihi bi'sa akhul cashiira yaa nin aada tul tihiin ninkii ugu xumaa oo ku yimid weeyaan bu akhul cashiira bi'sa akhu waa nin xun buu yihi albaabkii buu ka furay nebigu marka albaabkii furay ninkii soo galay nebigu sara kacay haashan baashan wuu qoslayaa farxayaa qalbigu ugu soo dhaweeyey fadhiisuuli u goglay caashaa fijacday caasha waxay tiri iminka rasuulku wuxuu lahaa iyo waxaan uu samaynayo isma taabsanayso markuu baxay iyo rasuulka yaa rasuul allah waxaa samaynaysa muxuu ahaa ninkii waa ninkaad iminka caayis haddana u sara kacday wuxuu yidhi rasuulku dad wadnahaygu u karsamayaan ayaan u qoslaa buri waa ixsaankii waxa aan samaynaya wax weyaan waa wuxuu ilaahay amray inaan dadka u qoslo watabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa qofka akhiika maaha walaalkaaga muslimka maaha maaha walaalkaaga nasabka xataa walaalkaaga bini aadanka u qosol ya laakiin qosol soma qosolkani maaha bs maga dhaltin acuudu billah kule maaha ku qalbiga ka soo baxaya watabasumuka fii wajhi akhiika ilka caddayn yani qosol dhadhaq maayna ilka caddayn waa sadaqad ilaan qofkii farxad baa qalbigiisa gelinaysaa haddaad cabuuska waa ixsaan ixsaan wey xaaskaaga markaa la dhaqmaysid waa inaa ixsaan u fashid oo samafalka sa ugu wanaagsane ay raalli ku noqonayso maaha adoona u tahay sida soomaalidu yidhahdaan dhaqankeena xun waxay kulin waa kan hebel gacanta lagu hayaaba si u dhagay waa la haleelay laguma haleelin waa waxay xaq u lahayd baad siinaysaa inaad ka farxisid inaad ka qofrisid inaad qalbiga suruur gelisid iyo haddaa saasoo kale ku dadaasho hada waa juz-u min addiin diinta ka mid a waa ixsaankii marka ina allaha kataba alixsaana calaa maada calaa kulli shay shay walba shaqadaad qabanaysid se ugu qurux badan u qabo ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camala an yutqinahu rasuulka yihi midkiin hadduu shaqo qabanayo muxuu yihi rasuulku ilaahay wuxuu jecel yahay inuu hagaajiyo gacanta ay ka soo baxday waa in la gartay inay tahay gacan nadiifa yaa waxaan dhigay hebel baa sameeyey shaqadan hebel waa in lagu aamino muslim waa inuu saa noqdo marka eeg tarbiyadda islamku see noqotay maanta waxaa la oranayaa war alaabtan hagee lagu sameeyey haddii la dhahdo alaabta waxa lagu sameeye waddan islaama nina ma iibsanaya ma lakin hadii la dhahdo alaabtan waxaa ku qoran u s a baa ku qoran amba waxaa ku qoran canada amba waxaa ku qoran germany amba waxaa ku qoran u k amba waxaa ku qoran denmark amba ay dawla yani mutaqadima marka waa iibsanaysa waa gadanaysaa lakin haddaa ka dulat egypt iyo syria iyo soomaaliya da ma iibsanaysa ma gadanaysa meesha ka mataa garanaysa gacanta samaysay ixsaan ma taqaana ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay baan ka tagnay kulli shay maaha cibaadadowna ilaahay ma oran cibaadada hagaajiyo qurxiya kulli shay buu ihi wax walood qabanaysiin muxuu ilaahay qurxiya sida ugu wanaagsan u qabta marka haddaan diintana ku dhaqmayno oo mutaqalifiin baa noqon lahayn dib uma dhacneen wadanada dib u yaala iminka adduunka waxaa loo qabiya afar baa dhe wadanada horumarka gaadhay kuwa soo kabcaya iyo kuwa u bixiya duwal naamiya kuwa soo koraya waxa waa xishooda wax koraya ma jiraan yani waa lala gelinayaa adduwal naamiya waxa loo bixiyey okay iminka waxaa jira kuwa duwal naamiya ma looran karin mama jiraan ba adduwal faashila loo bixiyey dowladaha fashilmay waxaa loo bixiyey somalization soomala soomaalinimada libya gashay iminka soomaalinimadii yaman baa gashay soomaalinimaa laga dhigay annakii baa noqonay maaragtay waxaan noqonay namuudaj baan model model baan u noqonay inaan la idhaahdo dadkaasi ma jiraan maxaa yeele waxay samayn kari waayeen inaan ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay haddaan xadiiskaa qaadano waxba inagama halaabeen haddaan ku dhaqmayno xadiiskan wax inaga halaabi lahaa ma jiro ilan lama oran ilahay cibaadada hagaajiya kuma leh caqiidada hagaaji kuma oran ilahay wuxuu ku leeyay kulli shay shay walba hagaajiya cadamat lislam bay ka mid tahay okay markuu xadiiska nebigu intaa yidhi waa muqadimadii waxaa dhadaa waa hordhici waa aaraartii waa prefaskii waa waa meeshuu ka gelaya xadiiska nebiga sal halkuu u socdaa nebigu saddexda shay buu u socdaa ee maanta muslimiinta dad fara badani ayna garanin halkay ka gaadheen muxuu yihi rasulka sal faidaa qataltum fa axsinu lkitlata haddaad wax dilaysaan ee hagaajiya dilka waaba dilaysaa dilka ma la hagaajiya ninkan waxaa lagu xukumay dil ninkani wuxuu dilay qof maxkamadda islaamku waxay tihi qofka qof dilo waa la dilaa islaamka walakum fi lqisaasi xayaa ha la dilo okay waa la dilayaa waxaa hirgelinayaa dowladdii baa hirgelinaysa in qofkii la dilo see loo dili waa in la dilo si qurux badan kamadhna waa la dilayaa inaa cuntada loo diido dhakhtarka loo diido xuquuqdiisii loo diido loo diido in wuxuu helayo o dhan loo diido inaa la idhaahdo saamaxa in loo diido dadka ay saamaxaan waxaasoo dhan maaha waxa waa inuu heli karo labo waxa lagu dilayo birta lagu dilayo waa inay noqoto bir saxa bir waxa ugu fiican seef baa dhigi wuxuu doonaysa waa kusoo dilo qofka sun ha kusoo dilo midi ha kusoo dilo inkastay shaaficiyadda iyo axmed bin xambal madhabka ay leeyihin wuxuu ku dilay baa lagu dilay uu ku dilay lagu dilay wixii uu ku dilay un baa lagu dilay hadduu midi gashaysana maxaa la sameynaya midiyaa la gelinaya hadduu sun ku dilay sun baa lagu dilaya qaar saa laakiin madhabka xanafiyadda oo ah raajixa waxa ay leeyihin culimmadaasi maaha siduu u dilay looma dilayo isaga waxaa loo dilay sida wanaagsan leanna xadiisku muxuu amrayaa in si fiican loo dilo waaba la dilaya fa axsanu lqitrata u fiirstaa marka maxaa la mamnuuc noqonaya waxaa mamnuuc noqonaya wax dhahdo hadduu isagu tamsiil sameeyey ka waran markuu dilayo qofka hadduu googooyey kol saka gooyey kol carabka gooyey kol caloosha gooyey sababka ay sameeyaan qolada dhahdo daacish iyo balaayiku adigu maxaa samaynaysaa qofkii dulisaankii may adigu waa dilaysaa naf buu gooy nafta ka goo sida ugu fiican uga goo xadiisku muxuu ku leeyahay faaxsinuu alqitlata subxaan allah alcadiim hada nabiyu raxma waa nabigii raxmadda kane sal slam hadduu kani bini aadanimada seegay adu inaad bini aadan seegtid maaha okay xadiiska xadiiska qeybta kale waidaa dabaxtum haddaad gowracaysiina faaxsinu dibxata gowraca hagaajiya culammadu waxay dhahdeen haddaad gowracaysiin gowraca hagaajiya afar afar baa ku jirta awalan ta u waraysa waa maxay الرفق بالحيوان سمع سمع كلمه سيدوك واحد علماء واحد منظماته الرفق بالحيوان منظماتك ونحريستا حيوانك waxay imika sheegaan maalinta carafo la gowracayo islaan baa jirta eurubyanoo qaylida oo tirada maanta waxaa la gowracayaa soddon afartan konton malyuun oo xayawaana hala kacooy xayawaanka loo cadhado iyo tirahda okay xayawaankan ilahi wuxuu inoo sheegay inuu annaka inoo abuuray xayawanka maxaa loo abuuray ancaama khalaqahaa maxaa loo abuuray lakum fiiha difun wamanaaficu waminha taakuluun ilahana ku inoo abuuray xayawanka subxana tacaala laakiin markuu inoo abuuray uu inoo sakhiray kama dhigna inuu inoo sakhiray inaan waxaan doonno ka yaallo marka waxaa lagu amray sidii loo dili lahaa dariiqii la mari lahaa ayaa la sameeyey ma ogtihiin awal jamciya jamciyaddii ugu horeysay ee xayawaan difaacda ee adduunka laga sameeyo qofkiisa ma taqaana waayo waa nabi maxamed sal slam awal shaks sameeya urur xayawaanka difaaca waa nabi maxamed hay ka garanaysaa okay nabi maxamed sal slam awr socdaa ayaa u yimid isagoo saxaabisaa dhex fadhida waa awr garbabeelay dhegtuu ku qabtay dhegta nebiga waxbuu sheegay nebiga yaa rasuulallah waxbuu ku akhriyey nebi madaxu ruxayaa saxaabaduna dhegeysanayaan nebiguu sara kacay liman hada albaciir buuri yaa le awrka nin beedh anigaa le iga iibi rasuulka iga iibi oo maxaa dhacay aruukaashkatooda iga iibi awrkani war buu soo tabiya aniga iga iibi waan kaa gadanayaa okay uu sheegtay lacagtiisii uu siiyey rasuulku awrkii buu qaaday beer uu lahaa buu nebigu dhex geeyey beerti marka dambe waxay noqotay beerta la keeno alxayawaanaatu addaalla xayawaanaadka luma ee bilaa ehla ee u baahan wax ilaaliya beertaasaa la keenaya waa beertii ugu horeysa ee inta la xidho la yidhahdo waa ninkii awrkiisu ka daalo dameerkiisu ka daalo xoolihiisu ay ka nafaqaan halkan kaana deeto qofkii qofkii hore okay labo wuxuu arkay shimbir halkaa iska duulayso oo fadhiisan laha nebigu saxaabadii u dhex fadhiyaa wuxuuhi man afjaca haadihi biwaliidiha wartan ilmaheyga yaa ka nixiyey ilmaheyga yaa qaatay yacni naaladii oo yaa ka qaatay waa rasuulka min baa ana yaa rasuul allah wuxuu u celiyey u celi way argagaxsan tahay ninkii u celiyey way fadhiisatay subxaana allahi alcadiim nebiga xuquuqdii xayawaanku ilaalinaya xuquuqdii xayawaanka ilmihaygiina ninka naalo iska qaadanaya iska cunu doona iska ciyaaro iyadna waa tan argagaxsanba okay ayaan kale wuxuu arkay isagoo kayn meel la galay oo baa xaabo lasoo ururiyey waa la- waa la- xaabadii baa la shitay waxaa la gubay quraan quraan baa la gubay nebigu u argagaxay iyaa quraantan gubay buu rasuulku yiri wuxuu annagoo de oo xoshe- wuxuu yiri laa yajuu ma ilaahay ma ogolo an yucadiba annaara ilaa rabu nnaar naar waxaa wax ku cadaaba uun ilaahi naarta iyo cadaaba inaga yidha xayawaanka وكعرض النبي عليه الصلاة والسلام أوكي هذا شخص آخر وحنا مالك حشاقي حيواني قرآن جاي هذا كنت بطابق قرآن جاي صمع عقليين حشاقي مركا لكن مركا ما تم قال له أرك حيوانك الدفاعي وحنا ديت هذا قرني حسن هذا والله هو قال هذا إلهي وبنادم وخير عضه خير عضه اللي عجيب سنة وهر خير عضه وصح ويانه قار بنادم ما كجرا لكن سو مركا قار كود أيام ما أيام وحن جوجني مال اللي هذا maxaa dhaa wadankani norway ayaan la garaacay aza la garaacay kaza waxaa garaacayaa hubkii u waaweynaa malaayiin baa ku dhacaysa bahlo waxaa dhimanaya ciyaa telefisonka norwayna waxaa ka socda arrin cajiiba ay ya aqal ku xidhan oo meel aqalkiina uu gubtay baandaradiina daartiina gubanayso aygan si loo khaarijin lahay waddanka isku yimid markaa laga sheekeynaya aygaas aynu khaarijinaa markaa nin baa nin baa qoray reer reer reer norway ayaa qoray ayna waan difaacaynaa boqolaal qofna mahkama hadlayno oo lagu laynayo maaragtay hubkii ugu dambeeyey marka qaarkood waxaas ku xidhi kara leedahay fikradda xayawaanka in loo gubay waa sax laakiin xayawaanka maxaa ka sarreeya bini aadamka marka marka raxmad bini aadamkii madax xagga isuma qabsan karaysa laakiin islaamku tawaasunkaa buu sameeyey marka muxuu rasuulku leeyahay kow horta xayawaankii xaqaaga xaqooga sii dilka markuu leeyahay u hagaaji waad gowracaysaa laakiin gowraco kama dhino inaad kusii tumatid xaqiiga soo labo xayawaanka waxaa lagu leeyahay marka aad gowracaysid biyihii iyo cawskii iyo baadkii wixii oo dhan u dhamnee siday wax noolaanaysaa iska hadda Aq- caqligeeda ha gelinin in la sii dilayo waa sii socotaa ha ku oranin laakiin caqligeeda kaas wax sii noolaanaysa iska sii dhig yani wa- wa- waxa- maxaa jira nafsiyat linsaan insaanku psychological ahaan waa la duwayaa ma xayawaankana psychological ahaan waa la duwayaa imika marka nabigu xayawaanka muxuu daweynayaa psychological ahaan buu daweynayaa sal slam arrinta saddexaad ee khatarka waa maxay waxaa lagu leeyahay markaad dilaysid ha ku hordilin xayawaan kale sida maaha marka annaka hagga wixii hagga joogan baa way arkaysaaba dhiiggood adanaya iyadoo ka socotaa laa ka qari inaa meesha lagu dilayo inaa wax kale lagu dilin waa afar mididana ha tusi baa leeyahay qaar baa mooda xayawaankan caqli lahayn oo mididayna garanayn laa ina ka qari mididaada meel soo dhigo oo sharaada ugu dambaxay midii rasuulku muxuu yihi afka aad markaad mar ku dhifatid waa inaad markaa hore uga baxdo walidaalika buu rasuul yihi waliyurix nabiga quruxdiisa waliyurix u raaxee buu kuleeyahy dabiicatahu waxaad gowracaysid u raaxee subxaana allah ma acdamahu min mucalim macalim nabi maxamed ka wanaagsan sal slam adduunka ma soo marin mana soo mari doono ilaa qiyaama ka dhacayo waliyurix dabiicatahu waxa aad gowracaysidna maxay u raaxee waliyuxida shifratahu mididana afka u afee sal allah alay wasalam marka xadiiska macnahaasna waa kala soo baxna ugu dambayntii ikhwaani fillah xadiiska macno weyn baa ku jiro camiiqa macnaha camiiqa ku jira maxay waa macnaha ay culammadu markay awqaafta sameynayeen shareecadeena waqfi wax dhado loo sameeyey waxa dhado xayawaankana waqfi waa cajiib meesha dowladdii ilbaxnimadii ugu horeysay ee ku guulaysata inay waqfi u samaysa xayawaan islaamku ahaa maxaa loo sameeyey waqfiga anaga waxaan u dhaqaanaa un nin dee miskiid waqfiya iyo malcaamad waqfiya iyo ceel waqfiya intaasaan dee ya allah ku bixinaaba dee soo maha ilama garanayna laakiin marka xadaaradda islamku cilka gaadhay wax kastee gashay waqfigu in allaha kataba alixsaana maxay gashay calaa kulli shay waxa yaab laa gashay waxaa ka mid ahaa alawaani almaksuura waxa loo bixiyey ilmaha yaree loo diro inuu soo iibiyo maxaan ku dhahdaa dukaanka wax ka soo galo ee weel loo dhiibo weelasha beriga hore dee maarata weelasha badnayna weel yaroo qaaliya loo dhiibo dariiquu socdaa ama waa khaadimo waa addoon oo jaariyad amba waa wuxuu doonay weelkii baa ka jabay aqalka hadduu ku noqdo war weelkaas waxba soo jebisa weelkeen baa laga dhacaya waxaa la sameeyey meel u kafasho weel soo siisa wuu soconaya an wuxuu tagayaa un meel waqfiyo wuxuu leeyahay waa weel baan jebiyey hoo weelkan kucayn ku weelka waa kan badilkiisi baa lasoo siinayaa waxaadha awqaaf alawaanin maksuura waxyeelada ay sameeyeen waxaa ka mid ahaa gabadha caroosadda habeenkay caroosadda tahay soo iminka lama xidho toob oo qaali oo dahab lama xidho oo oo de habeenkaas kuma dhigto habeenkii igu horreyi lahay qofkaan haysan maxaa la sameynaya miskiinadda waxaa la sameeyey meelay kasoo qaadato awqaafta oo alaabtii baa iska taalo rag culimo aa dhigay oo lacag leh tujaar ayaa dhigay dowladda islaamka u dhiibeen way soconaysaa way kusoo labisanaysaa bishaa iska haysanaysaa kadibna way hoynaysaa de kuwo kalea dee maalintaa eglaaga la gaadhay waxyaalada la gaadhay waxaa ka mid ahaa caanaha gabadho marka islaamtu markay dhasho hadday noqoto waa bila caanaba way jiraan soomaalida bila caanaha okay islaan kasti oo caano badan leh caanaha laga lisayay iminkaasoo caanaha lama dhigo sooma jirto saabaa islaamku horreeyay marka caanahaba meel oolayay qofkii caana ilmaheeda caana la-aan haysato awqaafti baa taalla caanaha keen هذه كان إن الله كتب الإحسان على ماذا؟ على كل شيء وحا كمدها حيوان كمدها حيوان بلا بلا بلا بلا هذه ميلو تي لداليه اي دكا قاركود اسك توران ما توري كان اسلام waa mamnuuc halkii gelinaysa awqaaf baa loo sameeyay meel lagu ilaaliyo oo wuxuu doonayo la ka helay ilaa nafta ka baxayso oo ka dhimanayo xayawaankaasi ayaa la sameeyey marka annagu markaan garanayn nin baa qoray kitaab mustafa subaaci dhaal sheekh reer suuriya الله يرحمه من روائع حضارتنا بقول كتاب من روائع حضارتنا قروحدا اي لهيد حضارتيدا البحنمديدا wuxuu ka qorayaa marka ayda ayda bisadaha maxaan ku dhahdaa in in wadi ayda anaka mushkila bas ku haynaa ayda waxaan moodnay markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri war aygu waa nijaas inuu aygu yaacadu kala saaro maxaa nijaasa bararkiisa laakiin aygu cadu ma ay ayga dheer waa ka wada yacnaaba markaa dadka gaalada ukala naga fajax war dadkan ayda maxaa isku daray war annakii ayda dagaal nagama dhexeeyo aydu waa khalqun min khalqi illaah nebigu wuxuu yihi ayda haddii la halaago haddayna aydu ummad ahayn waan halaagi lahaa aydu waa umma min umma umam lama halaagi karo marka waa ilaa nin baa jannada ku galay ay ay u waraabiyey yuu jannada ku galay gabadhna waxay cadaad ku gashay maxay bisad xidhay marka ishkaaliyadda waa inaan iska bedela aygu wax weeyaan waxa loo diidana waa wax inuu yahay khalqi ilaahay oo maarata carabkiisa oo nijaaso qofka ay aqalka ma ku haysan karaa iyo waxaas waa mushkilad kale maya haddaad beer leedahay aqalkaaga beertaada ay majoogi karaayo ay yaal maahay ay markaa nin baa laga dhihi saxaabadii saabiciinta hebel oo taqiya layfiyo ay buu yeeshay oo aqalkiisi ay baa ilaaliya wuxuu yihi waqtiga ayga maaha waqtiga libaax baa la yeelana libaax ku ilaaliya hadduu maaligi joogi lahaa wiilka buu yihi ay ma yeesheena libaaxu yeelan lahaa buu yihi marka maaha ayga waxaa loo diiday maaragtay hadaf baa loo diiday maaha in loo diiday maaragtay inuu qofku aygu uu haysan karo iyadana wax kale weya marka insha allah waxaan ujeedaa inaan diinteena u fahno si ballaadhan insha allahu tacala kataba alixsaana calaa kulli shay wasala allah calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin